أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد walaa yajuusu ma banaan an yaliya alqadaa ma infasalayaha kitaabkunkan eh adarsu le taasi wa situunayahay dersigii hore kana geelka may waaha adars asabcuun waa dersigii todobaatamaad ya galaana dersigii todobaatamaad marka may waaha may kasaabsanyaa yani ahkaam alaqdiyati wa shahaadaat xugunkii yani ahkaamtii garsoorka iyo markaatiyaalka sharciyada ilaahay yaa ahkaamtii oo yaka sheegaan walaa yajuusu ma banaan an yaliya alqadaa ee tacriifka aqadiya walil ihraab tacriif jee dersigii horaha ka sheegnay oo lixdun iyo sagaalaad ishahaadaad may galaana markun walaa yajuusu ma banaan an yaliya alqadaa qadaga sifaat alqaadi lanka walaa xukumaw sifaadalanku baahanyi yalinin edaaye walaa yajuusu ma banaan an yaliya alqadaa'a garsoorkii ini isu tawaliyo man banaan ilaa man istakmalat fiihi khamsa casharata khasla tuman ishan khasladood lan antaabnaga timaahine lankala ni garsoor tawalii ma banaanadaaw haa tuman ishan xaaladood lanki sifadood lanki ka sifow maahayna lanki intaas ankasafowna garsoor inaysu tawali marna min banaanadaas ha min banaanadaas waay tumon ishan ha may kuma dee mathalan alislaam oo kuma dee ha alislaamu islaamnimadaa kuma dee lacni ini garsoor madaha lanka dhiko qaado nagada ma ansahaas maana man banaan ilaa lanki tumon ishantaas shard lagu hela maahin lanka oo suldaanka ama madaxweynaga ena man banaan qofka usuga oo kale in madaka dhig qofkaas shuruudaas lagu hele qof aan hayn hoob usakaas oo kale madaka dhig ko qaado andhiib amba garsoor andhiib amboo xeerdhaale ka dhika ya'thamu biqubuulihi dembaawe kii magaawi kan la magaawin hoob in isku diidi waayo hoob is inin ehlowaan hoob isu diidi waayo isuna dembaawe kulli isa dembaawayaan markuu xaaladda koowaad qaadaga lagu fadaa muslimiinta hukumaaw alislaam waa shardee qaado muslima nihaad waay saas leeri may bahi falaa yasaxu tawliyat lkaafiri alqadaa fi daar alislaam gaal kaafire daar meel muslimiin deganyiin ini garsoorka nagada shariida ilaahay ma ogol walow liyaqdii bayna alkufaari kufaarta wala ishukumaawba gaala allaha ka dhiko liqowlihi tacaala ilaahay golshee daliilinge walan yajcala allaahu ilaahay ma weelna lilkaafiriin haane gaalada ahay calalmu'miniina mu'miniinta korsho sabiilan jidmiin weel walaayo mansiin walaa sabiila acdamu jidku wiigma jarmin an yakuuna qaadican cala almuslimiin muslimiinta korshooni gaadag nagda waddaku wiigna ma jartu waay oo fii diyaarihim guryaashoo dhatiyo gaadanka nagda marka meel muslim deganyi hoob garsoorlinka baahda laa muslimga ini garsoor an haadle waay gaal kaafire imag nagda koro mayka kan khaslada labaad shardiga lamaad wal buluug waa la shardiye sibe garsoor ma nagdo koro wal caql waa shardi eh amase ma ee yani wal caqlu caqlu waa caqli lafade majnuun garsoor gaadlo ma nagdo koro wal xuriyatu xurnimi yaa la shardiye xurnima linaqsi man fakidat fiihi ihda hadi sifaat sifaadaas qofilkuwa naaqis waaye xurnimo leeri odoon oo milka laleey lanka laleey garsoor manaada kora mayba la shardiyey wadhukuriyatu labaanga la shardiye ini oo may waaha qofka qaadag nagda ini magalhaad waay meel wilaayada qaadag wilaayo adag waay wilaayaadka muslimiinta madi la fiiriy ba'da ra'iis wilaayadaha kahigda qadaha waay qadaha marka qof magala ini mas-uulun haad waay balaan qaado managda korta shariga ilaahay inkastoo bacd ulfuqahaa khilaafaad ay sheegayaan liqowlihi sala allah alay wasalam ilaahay gol sheeye rasuul sheeyaa daliilin ah lan yufliha qowmun walow amrahum imra'a qolo ma liibanayangari amarso naagandhiibideen markan rawaahu lbukhaariyu imaam bukhaari awri xadiis afar boqo afar kun boqol lihdun isedi ragamke an abi bakrata radiallahu canhu yaa laku yidhi marka naagni yeena gaadama nagda korta wa macrifatu axkaami lkitaabi wasunna sunnada i kitaabka ilaahay axkaamtiyo kasowsho iyo shardee waay qofka qaadag lakdhakaaw oo muslimiinta qaadag nagdaaw axkaama alkitaabi wasunnad ileen kitaabka walbadan iska jara qisasaa leey taariikhaa leey jawaanib badanaa ku hadle jaanib caqiidaa ku hadle walkasti ku hadle markun qiibta axkaamta shariicida oo wala la fulilafadaw taabadaaw inta axkaame kitaabka ka jarta iyo inta axkaame sunnad ha oroorti ini kasoo lafadee qaadaga qofkii walaaqas inkasaana yani aayaatul axkaam fi kitaab illaah wa axaadiithul axkaam fi sunnati rasuulillaahi sala allah alay wasalam ninkaas tafsiil ahaan baa in kastee laakiin ijmaal alaan hodhow daliil daliil sheendhada koro axkaamtaas qur-aanka ama sunnada ini nagadol fade hoob lamada kumadeesun kasaana qaadama nagada koro taasna maybaa daliil inga aha alaxkaamu thaabitatu bihim walmuxkamu minha walmansuuqu qur-aanka inta muxkamka inta mansuuqe wa an yacrifa ma yatacalaqu bihima min alaxkaami alcaama axkaamta guud ka tacalluqda allatii biwaasitatiha oo yastatiicu istinbaad alaxkaam alfarciya si caam a guuda inuusan ka soo axkaamtaas walow tafsiilsha hoose bay kasne hodhow hadiisu hugun farciya inuusa ku saara baahda lan istinbaad suubi karo ni haado kamaa yastatiicu an yarjica bayna aladillati an yurajixa bayna aladillati oo an yarjixa ini shal saari karo adilada inta tacaarud yaha qof adilada markii isku horkoyto isku horkoyso laakiin daahirshe saasagna heliisii karo amboonhayna tarjiixii karo ini haadoon walan baahanyin wa macrifat lijmaac qof ijmaac kasaw ulmada muslimiinta ijmaac maywa qof kasawna ini haadoona usuna wal shartiya alaxkaam almujamac calayha axkaamta muslimiinta iska waafageen allatii laa yukhaalifa fii qadaa'ihi oo qaldishay xataa laa yukhaalifa fii qadaa'iha si qaldishay ijmaaga in khilaafna haddii ijmaaga iyo wala laiswaaf wala laiskhilaafi misalkasaan ijmaaga in khilaafo laku yaabo mabeele ijmaaga daliil min adilati lmuslimiin ee kumiday ijmaacana walkaseewa wal ijmaacu may lere fii islaahi lfuqahaa'i wal usuuliyiin fuqahada iyo usuuliyiinta may inkasaayan ijmaac ijmaac may inkasaayan huwa itifaaqu jamiici mujtahidi lumma ummadda mujtahidiinta dhammaantoo ni iswaafagaan waay fii casrin min alcusuur zaman zamanida kumadeh calaa xukmin sharciyin xugun sharciya inay iska waafagaan fii xaadihatin xaaditho amba waaqici lam yanusa calaa xukmihaa fii kitaabin ow sunnatin kitaabka amba sunnada lanka adaayna marka faidaa hasala hada alijmaac ijmaacgaas haddii hasala saara alxukmu almujamacu calayhi sharcan laaziman xukunka laka kulmi sharce oo laasima ya nagde ma banaa markun ijmaacgaas in la khilaaf axad muslimiinta kumade casrmina walow fii casrin aakhar baa allaka dhako waay marka ijmaacgaasna inuusa fahamsanaad waay muslimiinta waa iska waafageen inuusa kaas ijmaac shookaas may la diiday hoobuusa qaado ijmaacan kasaan usa eey masale mujamac calayhi ata ini khilaafo laku yaaba oo xugun shay khilaaf taasna ma banaan sharciga ومعرفة الاختلاف اختلاف إني كسول شرطية ويابا لسخلافين إني كساواي ومذاهب تنبا أي مجتهدين تسخلافين بين الصحابة خلاف كلي أم الصحابة قداشو التابعين تي أم بأئمة المجتهدين مسائل كسخاي سان إني كسواي لانك قاضي مسألة الخلاف إني سفهموها ليكونوا على بصيرة في يجتهد فيه ويحكم به مركز سي أسمركم ميلي أسمركاسي raajibsumale waa macrifatu turuq ijtihaad daadaga maylu ku faday ijtihaadka urugdiisa ini kaas markii la ijtihaadaa asbaab lijtihaad ama uruq lijtihaad dariiqooyinka ijtihaadka lagmaraw inis wal ku fahamsanaado markii xugun shay laka dadaala la xukmiy la fadaw uruq lijtihaad ini kaas waa ee yakuuna calaa shay min almacrifa maylika wede kaas aduruq almuadiyat ilaa istinbaad alaxkaam ahkaamta ani qofka ahkaamta adilada ahkubaadan basad wal deersiya oo isu fahamsanaad waay wa kayfiyat alistidlaal bitilka aladilla ala alahkaam iyo sida oo kayfiyat alistidlaal nusuusta si la daliilsado wa macrifatu darafin min lisaan alcarab wa macrifatu darafin daraf amba qiib inuusa kaswaay min lisaan alcarab lisaanulcarab luga alcarabiyana walkumada inuusa kasaawaay ini ilmaam in liha taafool eedba inka hel dheerane ini luga alcarabiya siigadii siigat alcarab lugaadkaas in walku fahmaa waay waa macrifatu darafin min lisaan alcarabi daraf lisaan alcarab kumada in walku kasaawa waa macrifatu tafsiiri kitaab illaahi tacaala maanaa may linliyaa wal oo lisaanul carab carabta luugadii kumada inuu kasawler lisaan may laga jeeda wal wiinga laga jeeda lisaanka ee wal luugada lisaanka lisaanka wiin dhowr lahajidood haddii iska dara maan lisaan lisaana nagdaan bilisaanin carabiyi mubiini ilaahay qur-aan sheema dilay lisaanka way waaha looga wiin waay looga wiin alere waa macrifatu darafi min lisaan alcarab daraf oo lisaanul carab kumada inuu kasaa waay luugada carabta kumada biluga alcarabiya waishtiqaaqi alfaadiha i alfaadiya meelaha ku dhanbaladalah ku qaadi wa tasriifiha ise oo kelmada sidii aan godgodoomaas marmaado marmoodo mudaaro malma saas wa wujuuhu licraab icraabta wejiyaasha inus kasaw liannaha lugata sharci waay may weelay lugatulcarab maylinka hireey lugadii sharciga kitaabka iyo sunnada laka fahmi lahay waay markan qaadaga ani lisaanulcarab wal ku kasaawa shardee waay wa macrifatu tafsiiri kitaab illaahi tacaala ilaahay kitaab shay tafsiir shay inuusa kasaawna sharduwaay qaadaga maywelay walaslu fi hadi shuruudi sita saabiqa shuruudi litinga una haddaha sheegni may asalan ah ahaa ini qaadaga lan shardiyaaw maa rawaahu abu daawuud xadiidkii abaa daawuud weriyey saddeha kun shan boqol toddobaatan i sede xadiidka ragamshay abu daawuud iwa kayru abu daawuud qeyrshay weriyeenga daliilin ay shuruudun an buraydata radi allahu canhu an nabiyi sala allahu alay wasalam ilaahay nabishii maybal kuwiri kuwiriyey burayda qaala meerey alqudaatu halaaatun weeri burayda qudaadi seduwaay waaxidunkoo filjannati jinnadaya gale wa ihnaani lama qudaadi ka tirsagna fi naari naara galaayangeeri fa ama aladii kii filjannati jinaada ahaadaw farajulun rajul waay carafa alxaqa xaga kasi faqadaa bii xaqi xukmi warajulun rajul waay kan lamaad oo ahlu naarkae carafa alxaqa xaqi kasi fajaara joor falay fi lxukmi ka joor falay fahuwa fi naar naara ahaade warajulun rajul qadaa linnaasi dadka xukmi calaa jahlin jaahil korshee ka xukmi fahuwa fi naariya gale usuun shuruudo un haddaha sheegni lishardiha sheegnun liti shardi may waahan ini qofka muslimhaad gaadanagdaw ini baalighaad ini aaqilhaad ini xurhaad ini dukurihaad ini caadilhaad antan si guud ahan sheegni maaha may ku dambaytay lishardi kale ku dambayd macrifatu ahkaami lkitaabi wasunna kow macrifatu lijmaaci lama macrifatu likhtilaafi side macrifatu duruq alijtihaadi afar macrifatu darafi min lisaani alcarabi shan macrifatu tafsiir kitaab illaahi tacaala cilmo waa intan antan may waaha cilmo macnaa adilada inta kale daliilshii hore aan sheegnay ogta ini muslimhaad ini baaligaad ini caqlilahaad ini xurhaad ini dukuurhaad ini cadaalad litun hore aan sheegnay litun dambe oo ah macrifatu ahkaami alkitaabi wasunna kow macrifatu alijmaac lama macrifatu likhtilaafi saddex macrifatu duruq alijtihaadi ijtihaadka dariiqyada la maraniisa kasa afar macrifatu darafi min lisaani alcarabi shan wa macrifat tafsiiru kitaab illaahi tacaala litun sharta iyo daliilin ay xadiidku oo abu daawud weriyaa raqamkaas saddex kun shan boqol toddobaatan sideedka weri iyo abu daawud keyrshi bureydata radi allaahu canhu laku weri bureyde nabiga sala allahu alay wasalam maamaha kuri ay soo leeyay rasuulka ilaahay meeray qudaadi lama dhanta qaada naqdaa sedin shal bahayangayr muslimiinta dhatiye hal qaadaya jinno gale lamana naara galayangayr sididaas gaad maanaa sifaatul qudaad ya sheegi nabiga waaxidka jinaado galaaw may waa erhay qof oo markii horaa mu'ahal ahaay ahlu cilmi haayay oo sharciyadii ilaahay intuuna haddaha sheegna shuruudin buuhii waay xagga kasi waana sacadaaladeen xagga an xugmay kan usiga may waaha maadaama mu'ahal iyo kafaa'a markii hore la haayay haddana xagiina ka dadaali ahlu jinno waari mabeelay hoob us asiiboona ilaahay subxaanahu wa tacaala lama ajara siye hoob us gefoona hal ajara siye malkas ma ajuur waay ajara la siye us maywelay hoobus ijtihaad ijtihaad shay ee hooba asiib ajarkii xaqin usideer dadaalkii uska dadaali ajara laka siye asiibowka haga asiiboon ajara ka hele lama ajar waay hoob usi gefoona gefki malan qobsadaw ji- dadaalkii usini xaga dadaala uska dadaalay biniaadan lehay garab mari dadaalkaasaa ajarna ku siye marna lama ajara lase marna hal ajara lase ahlu jannuw marku maadaama muahalnan ay waan cadaaladna ka shaqeeyaw kan si lamaad markun lamada kale kan koowaad mayo ahlu naarka ee naarma jinno ma galaayan ayri hataa haddii xaq hako kumaan haanas rasuulka sala allahu alai wasalam ma erhehi xagya kase laakin joor fali faasigo way xag fade leelishoo fadaa isu qaade wali fadaa lay suubiye waana walaa isoo kasaa walba dantiismee caalimu eh, laakiin yani cadaalad iyo garab mare fahuwa fi naari yeeri kaas faasig waayeen ahlu naar waaye ilmi shayma ka amal falaw kan lamaad maybwa kan anka doron lan oo is oo jaahiliyay walban ogayna qaadale ka dhiki waayo ahkaam fiqi washariica walkitaab wasuna waistinbaadil waijmaaci culamaa walba makasa lugatulcarab yacni walaalan fadaay qaadalug fadaay shuruudi dhonga kumogon isoo jaahiliya qaadale ka dhiki kan usgeen ahlu naar weeri ilaahay rasuul shay hoo xaggi asiiboona naarlay gale hoo xagga garmaroon naarlay gale markasba ahlu naar ma weele jaah- jaahilnimada weelas xagba man leba ni meeli ka dhowaada kaas ka dhowaadow shay baa dembe laysa laday macrifa bimaa yuusilhu ila alqadaa ma weele wal oo qado gaarsiyaawba macrifo man leb bilxaqi aladii yuu yardi allaahu caza wajalla gaala meerayhi fi lignac kitaabka ignac le ra oo ah xanaabilada maraajicidii oo kumida eh, may baa isku leeyahay albahutiya leh gaala albahutiyu fi lignac meeray xadiidka eh, may waaha juska lamaad lama boqol toddobaatiyo toddoba safada walqaadi aladii yunafidu xukmahu huwa alwalu والثاني والثالث لا اعتبار بحكمهما markun sharciga ilaahay markii la fiiriy ma erhayhe qaadiga xugun shay fulaaw ahkaamna ku rataba maasa xugunkiisu fulo Fu- rid aathaar iraad ku rataba maaw wala isu xukumay sidii isun xukmi lan fulayaaw sharciga ansahaaw ma erhayhe kan koowaad un ha sheegnay rasuulkana sheegi waay Eh, alqaadi alawal waay alqaadi alcaalimi bi- biaxkaami shariica oo markaas kudubna iyo adiladii ay i kasaw oo cadda- caadilkana iyo xugun shay fule wathaani kan lamaad oo caalimka eh laakiin jaa-irka eh i kan saddexaad oo jaahilka eh laa ictibaara bixukmi ma xugun show ictibaar male lamadaas wali axkaamtii oo hukumaan atharma ku dhaladaas wamaa rawaahu lbukhaari wa muslimun may daliilin aha imaamu muslim in baab bukhaari xadiid weriyeen can cabdillahi bni camri ibni alcaas radi allahu canhuma annahu cabdilaahi samica dhegay rasuul allahi sala allah alay wasalama ilaahay rasuul shee dhegay yaquulu haalka goolaw idaa xakama alxaakimu xaakimkii haddii xukumo oo fajtahada dadaalo humma asaaba asiibo falahu ajraani lama ajra leeri idaa xakama alxaakimu xaakimkii haddii xukumo fajtahada oo dadaala eh, thumma asaaba asiiba falahu ajran lam ajra ley waidaa xakama haddii xukumo fajtahada oo- oo- oo- oo- oo- oo ijtihaado ka dadaal xaqisiisan asiiba xagiya ka dadaalaysa faylan dadaali thumma akhdaa gefa falahu ajrun ley may weelay la markii horaa mustaxiq haayay meelina cilmina le caadilna waay kaas markun lituunitaas waa an yakuuna samiican may baa la shardiyay kan todobaad inay samiic ahaadoo la shardiya lan wal dhiigaw haad lan hin- oo wal indhigana dhigaale eh qaadlo malka dhika kor waa an yakuuna basiiran ini lan wal argaw haadoon sharduu lan walan argaane hindhoole ena qaadlo managda kor waa an yakuuna kaatiban lan wal qoro koro qoraal akri koro ni haadoon sharduu waa an yakuuna musta- mustayqidan lan gaflaan qabne mustaygide buraaragsan oo mulaaxadaad shay qawi eegni haadol shardiya gaadag saadleeri may bay lan mulaabasaadki makaanki wala socdoob inshal fahmaan gabi ee gaadama nagda kor mustaygid ini haadol fade gaadag gaadagna musa intan alla shardiye intan shuruuda saa la shardiye walaa yajuusu ma banaan an yalya alqadaa qadaga ini tawali ilaa man qof maahin istakmalad kaamil nagatay fiihi manka fii shay khamsa cashara tuma ishan khaslata min khaslatin oo xaaladi ale alislaamu islaamnimo la kaamilnagati walbuluugu baalagnima walcaqlu caqle walxuriyatu xurnima wadhukuriyatu labaan walcadaalatu cadaalnima wamacrifatu axkaami lkitaabi kitaabkii axkaamtiis kasowshe waay wasunnati macrifatu axkaami sunnati sunnadii axkaamtiya kasowshe waay wamacrifatu lijmaaci ijmaac kasowshe waay wamacrifatu likhtilaafi culummadii iskhilaafjo kasowshe waay wamacrifatu duruq lijtihaadi ijtihaadka sharciga laka ijtihaadaw durugdiis ijididshey ini kas waay wamacrifatu darafin giibini kas waay min lisaan alcarabi carabta lugadiya kumada in walku kas waay wamacrifatu tafsiiri kitaab illaahi tacaala ilaahay kitaab shay tafsiir shay iniuse kas waay wa an yakuuna ni ahaado ay samiican lan waldhigaw ni haada lanka ogaado nagdaaw anin lan samiice ho waldhigaw iniuse haado waay saadeeri may bahi lan walan dheegan oo walow haddii laka qayliyoba allaka dhakor lan wal dheega korni haado hob walbin dheega korna daadama nagadaaw wa an yakuuna basiiran ini basiir haado lan wal argaw haadoon shart waay hoob use falayasihu tawliyatu lacma hindhool lanfoolba hindhooshay geb eh gaadanimadiis ma ansaxaase wayajuusu kownu acwara lan hoogay iliis yani acwar eh damdam eh acwarka may dharay ilwarliigi lanko may waa waraaytile oo kale hindhooshay damme e laakiin khalalka jara kaasnagada koreeri kamaa qaala rowyaaniyu rowyaani min fuxuuli ashaabi shaaficiyatiya kumideey laakiin arhi waay rowyaani low imtalaat kutubu shaafici low ixtaraqat kutubu shaaficiyati kulluha la amlaytuha min xifdi lanki arhi waay markuu mayleya hindhohooba gebbe nhayne walyarba arga acwar ey acwarka maylare lanka birbirka eh kangusigee oo kale qaadanagda kore qaba waraabica cashara kan afar khasida tumi afaraad sharada tumi afaraad ayakuuna qaadi kaatiba ni haad waay lan kaatibe wal qora ni haad maanaa walaalan sheeraanu akri kor usin wal qoro kor sharti waay oo walban qoro korna walnan akri korna qaadama naagda koro wamaa dakarahu lmusanifu min ishtiraadi kowni lqaadi kan laakiin kaatiban wajhun marjuuxun kan laakiin hoogee walku raajaxsinyi madhabka shaaficiyad marka la fiiri kaatibnimada shardigaas marjuux waa la yiri gool ku raajax uu waay sida asalka in khilaaf jey waa la yiri yani sida may kale la shardiyay ay kuna mustaygidan lam buraarigsa mustaygid may lika jeede mughaffal an hayne lan oo walaay ishaaraadkii wala socdo dhoon fahmi karo idraag leh oo daakiridiis dhowiyata mulaaxadaadkii xoog leh nihaadoo lafade mustaygad lan buraaragsan nihaad hoobusan buraaragsanayne oo walba shal fahmaan kaas qaado manaagdo leanno qaadaga may lafadee wala dadka sheegayaan daahirkun la sheegaw walan hayne istimbaadiya oo makaankaas imulaabasaadkii kasaabsan inuu fahmo lafade هو مغفل اي ولا اسم فهم كر غير مغفل بحيث لا يخدع وهذا شرط واي إن كان فيه اختلال رأي ونذر وإلا فهو مستحب واشترط السمع سمع ما يشرطي ليميز سمع ديغوك ما يشرطي inuu is shal saar lanki wal qiri ilanki wal inkira inuu shal fahmo lufade oo walbin dheegaan lankan walaa la warsadi dacwada laka wajahi walay ku jawaabusan dheegaan qaadama nagda kor wal basar waa basarkan mayla shardiyay lanka doodaaw dadka dooda ishaysad i dadka markaati nagadaaw adraafa dacwa arkaanta inuu isfahmo lafade aragoo lafade hoob hanasba shalkasaan doolay dheego dadka doosha on isnagi may waxyaabahaas liana alcama ويعرف ويعرف الطالب من المطلوب ويعرف الطالب من المطلوب كان او طالبك ولا راتسدوها كان كان لطلبا ان شال كسوا لان الاعمى لا يميز ان دولك ولا اسم شال سار كر الا صوت صوت مو صوت قد يشتبه صوت كان هذا لذن نيس النقين كتابة لكن شرط ما أسد مذهبك راجحك إذا إلا إذا لم يوجد لديه كاتب هدي بلن والأنقرة كرانة بالهلاو شرق بخوس كساو قادنا قد كروس لكن هو كران اللواي مركاسا عين واس إن لن كاتب إن كاتب هذا شرطو ويستحب ما يلسناي أي أي أنتاس مركون شخص القاضي ولكساب سناي واي شخص القاضي مهنين هري ولكساب سن مكان القضاء قضاء مكان شيء meel walaala ku xukumaw wayustaxabu mayla sunay lanka qaadaga ee meel makaano gadaa walaala ku xukumaw xafiis iyo nagadaas inteew sharciyada islaamka iyo fiqhiyada islaamka ma sheegay islaamka ni ilbaahi may daliil ngaha ini qadah meel fayl la jeey waay meel horta beledka dhatiisa ani fadheedol fade qaadaga saadleeri may bahi meel dadka dhon hadeeri koraan magaaladii qadaha qaadagan haay meel geesa inuusan ka degna magaalada dhatiya xafiiska haad waay haddana xafiiska meel dadka dhon isla kasaayno oo aan qarsanayn ani haada la isla kasaw haad kow may la shardiyey ini maxkamadaas dadka xaajib aan jaran xaajib may lareylan dadka maxkamada isbaara maxkamadii gaadaga dhati oo nin isbaara lan dhakan waay haddiiba xaaji iyo duruuf madaas jartooba aan jarna oo daruure ah ba aan jarna dadka la shal hubsaaw baan hayna ini gaadaga iyo dadka dhati oo xaajib lan xijaab lan geliin waay ileen dad gaadaga may la faday lan ka saaxiib alxaaje ini xaajiis aan sheegado oo gadla aan baahan kaas waaye wayustaxabu may la sunaayay ayajlisa ani fadheeda gaadagii fii wasad ilbeledi beledka dhatiisniisu fadheeda fii mowdacin makaan baarisin oo daahira linnaasi dadka aan mooga dadka dhan kooyi koraan oo loog anka jaran yumkinu tacarufu calayhi bisuhuulatin haddii ladkiin tilmaama hataa si sehel alaka kooyi koro lilmustawdini lanka muwaadinka ilanka hayru ajnabiga abi degdegka kooyi koraan ni haat waay meelo maxkamada ka taal walaa xaajiba koo xaajiba reebawna lahu lilqaadi inin sugnaan waay walaa xaajiba lahu xaajibna aan lahayn maxaajib maylika wade makaankaas wal xijaaba oon lahayn oo qaadaga iyo dadka dhatiyo ka jaran ini meelan roogn walaa xaajiba lahu xaajibna aninsun wa fi bacdi nusakhi walaa xaajiba duunahu qaadaga sokadiisna xaajib an jaran wal oo xijaab aan ka jaran macnaa xaajibka mayla reey lanka dadka ini qaada qaabala an diida waayo oo dhati sulung walaa xaajiba lahu markii xaaladda aadi at waayo xaajibna aan lahayn ay bawaaban wanahu bixujb yaxjubu nnaasa canhu can ilqaadi qaadigiiba dadka ku reebo fii waqtin juluusihi lilxukmi markiisu xukunkan fadheed wayamnacuhu min adukhuuli ilayhi lima rawaa abu daawuud may daliilinga harantiyeede xadiid abu daawuud wiriyaa ragamsheynay lama kun sagaal boqol afartan iyo sideed iyo imaamu tirmidi xadiid wiriyaa kun saddex boqol soddon iyo lama ragamsheeyey wagayruhumaa lamadaas geershoobu wiriyeen عن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول شيء دير يقول حالوس لي من والله الله إلى رسول شيء سدر من والله الله لانك إلهي ولا يسيو أنديب عز وجل شيئا شيء أنديب ومن أمر المسلمين المسلمين تأمر شوكم ده شيء والأل ولي هذا والأو أمد أمر شوكم ده أو أمر العام كمد يرى ميل هذا martaba kadsad la haado laanka ilaahay indhiibo fahtajaba oo markan dadkii uuse mas-uulka un hay iuse dhatiyo xija duuna xaajati xaajidii oo sokadii oo may waaha ku xijaabado maana isku daboolo ay liin koyne ay lah in galnay era dadkii iwa khullatihim may waaha xaajidiyo khullada maylika jeedahe xaaji le waay dadkii isu amarsho mas-uulunga xafiiska shaqada ka lahay waay haddana muqaabaladayda dadka ka dhawe xaajibaa dhata dhakay oo daruur laan eh wa khullatihim wa fakrihim baaxidii oo sokadii isxijaabo ixtajaba allaahu ilaahayna usuuna isku xijaabeeray canhu mankaas duuna xaajatihi xaajidiis iwa khullatihi baaxidiis iyo fakrihi fakridiis yaa ilaahayna isku xijaabay yowma alqiyaama qiyaamaha dili deeri ilaahay isuuna ma aragaawa erikaas ilaahay mani ibtilaa lanka dadka madaxda ee marka in isku jiraan lan baahanyay arrimayoo lan hel saari walow haaba yaraadeen badanaadeen weynaadeen martabakaas lahaadeena dadka khuseeyay inay arrinta in sahalo la fadee sharciyada ilaahay si sheegas zamankuuna roogno casriga ena dowladnimada saasa sheegas walay ilbaxnimadeen diinteen sheegasi waay walkel malnin sheeg waay maywele lanka aad mas-uulkan ate mas-uuliyadiisii inay aad mas-uuliyadaha ku bato gudubta waa sharciga saasa sheegay markuun xaajib sharciga ilaahay ma ogol waayo haddiiba daruuro ban jarna lan o dhabaata deersiyaa meelo walaa yacqudu walaa yaqcudu lilqadaa walaa yaqcudu qaadagii haddana may la sheego kaas makaanka walay ka saabsan ahay kanna may waha markuus wala hukumaw xaaladus wala hukumaw qaadaga sifaad ma jira ini us isku ilaalilan baahanya marka qadlaha us ridaw may lan baahanyaa inuus lamada qofoodo hor doodo ku dhahayd inuusa sama ya lan baahanye oo anshala sarraysine oo warkana ka sama fadhigana ka sama hataa deymada ka sama dadka inay isku sii inqaaban lamada qofood majliska ka sama meelus fadhaysya haddii koo kursan dhaka koon dhulka fadhow er taas yeedee cadaalad mee gaadlaga maka haboon ee hadalkana iska sam koo haddii lama lama jaar us hadala kan kalean lama goor us hadala koo hoob halqo halmar hadala kan kalean isuna halmar hadala lankoole hadalka geekan kana nagsan ama gaadlag ilanko an sheekaysan lankoon nagana mayle raay lan oo markaas qalba jabe qofka maskiinka ee ma is ereey lankun igaaldu iska faylen kiin dhamaati qalba jalba jabe wallahadi deymada nin iska sama haddii koo fiiriye kan kale nisas fiiriye intaas dhon ani ka samo lan baahanya waay walaayaa guxuddu manfadheedaa lilqadaai qadada manfadheedaa fi lmasjidi masaajidka dhatiis markiis wala hukumaa masaajidka dhatiis walma ku hukumaa masaajidka makaanu cibaadadu dood iyo meelka dood malanka talagalan haddiiba daruuraba injarnee meel kale layska hukumi lan waayna masaajidka ini qadalika dhaka walku faylay walaayaa guxuddu manfadheedaa lilqadaai qadagii manfadheedaa qaadagii في المسجد مساجد كده تيس من من فدادا آه فإن الله فيه كريها هذه الملك هو كمان كراهي له يعني قطعا حرام لكن في المسجد مساجد كم مكان عباده واحد ما إن الدليل ناس صونا له مساجد قال ما لك إلى عليه مع الميل حقوق لنك الدودا وإلا قيل بوك إيو خصومات كرياسة masaajidkan intaas man habboon waay amboon hayn hataa dad masaajidka inay hagalaanba ninbanaane sharciga ku reebi sida gabro aadada qabaan oo kale way waahan yaalka yaryaro majaaniinta kufaarta walba xaq raadiya oo dhan ilaan maxkamada intaas dhan aan furunta yaa masaajidka kooyaan markan qadlaha may meel madax banaan in la jeeyo la fade meel dadgaare leeyin masaajidka meel dadgaare muslimiin bes khaas nat waay walaa yaa gacudu lilqadaa qadagii man fadheedaw gaadliga fi lmasjidi masaajidka man fadheedaw wayusawii ma jimaaye gaadliga bayna alkhasmeyni dadki dooday fi alaaati ashyaa sadi shee ka jimaaye sadi shay fi lmajlisi makaanu fadhiga dadka doodaw in iska sama waay wallafdi hadalkan in iska sama si on hadlaayaan wallaxdi daymada haddii isu kooshood fiiri kan kale isa saam fiiri waay intaas dhon inig isu ka sama waay falaa yundaru ilaa axad alkhasmeyn haddii hal qof laygeeka dhon fiiriyaw kan la fiiriyaw ma in qaadayn isu lanxanaagsinya kan kale la la jara saasaha mee markun sharciga saas walaa yajuus ma banaan an yaqbala alhadiyata min ahli camalihi ma inayn banaanaynay qaadaga inuus hadiye ku qaadada dadkii walaayada uusa ka shaqeeya oo uusa hoos kooya xogansheey hadiyahan hadiyo inuusa qaada ma banaan mawelay rashwe nagdaas taas oo kale رشوي نغداس والأصل في هذا ما دليل آها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي رسول شيء استعل عاملا استعمل عاملا عامل يا إلهي رسول شيء يا يا يا يا هولندي بلا شغالة يا شغالي فجاء العامل شغال كي كوي هنا فرق من عملي عمل كي شيء بدو سلام زكاة قاعد لري فقال مرة يا رسول الله إلى رسول شيء مركي حولا زكي دي سشاني حولا يقيبي مرة هذا لكم كان إسين له وهذا أهدية لي هان أن له هديه فقال له مرة رسولك أفلا قعدت فديتيد في بيت أبيك وأمك أضاي أوكا قرشو ما ينفدد وايت فنظرت الانسقو وايتي ayuhda laka amla ani walakin hadiya walkeelmay un walakin dhilanga walan dhiibane wala markan lanka feeri maslaha lacaama i mas-uuliyad walilakasiy dowladda i mas-uuliyadda iskule usamale maadaama lang masheer qaada qaabiil qaadaw ay maga markan hadii dhon ma banaan anisu hadii walka qaada lanka qaadaga lanka wilaayadiis fi tahta wilaayaati dadka ka nool maku qaada kor tahta wilaayaati leermay bay laakiin dad wilaaya isku bahasan hadii haddii insheenaan an banaanta taas ولا يجوز مبنا أن يقبل أن أقبل قاضي الهدية تهدي من أهل عمله قاضي عمل شيء شقديس إهل شيء كأقولاد ميلوس كشق أهل محل ولايديس أهايتي والله سبحانه وتعالى علم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته